Fariin caafimaad: Cudurka corona waa khatar caafimaad oo caalami ah, iminkana ku sii faafaya dalkeena Soomaaliya. Ma ogtahay inaad yarayn karto halista aad ugu jirto inuu cudurku kugu dhaco iyo siyaabaha uu ku faafo? Coronavirus waxa uu ku faafi karaa dhibcaha ka yimaada neef-mareenka, kuwaasi oo ah dareere ka soo bixi kara afka ama sanka markii aan qufacno amaba aan hindhisno. Sidaa awgeed, waxaa muhiim ah in aan ka fogaanno qof kasta oo hindhisaya, qufacaya ama leh calaamadaha hargabka oo kale. Ha gacan qaadin, laabtana ha gelin marka aad qofka salaamayso. Haddii aad si wanaagsan gacmaha iskaga dhaqdo biyo iyo saabuun, waxaad joojin kartaa faafidda coronavirus. Sidaa awgeed, ku dhaq gacmahaaga saabuun amaba biyo saacadiiba hal mar ama laba mar. Gacmahaaga ha ku taaban sanka ama afka. Haddii aad qufacaysana ku qufac safaleeti amaba adigoo adeegsanaya cududaada. Xusuusnow in aad yarayn karto halista lagu kala qaado amaba uu ku faafo cudurka coronavirus. Mashruucan waxaa maalgeliyay Guddiga Masiibooyinka iyo Gargaarka Degdega ah waxaana fuliyey Islamic Relief Somalia.
bismillaahi araxmaan iraxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan wararka habeennimo ee warbaahinta radio balcad qodobada ugu waaweyn warkaaad ku dhageysan doontaan habeennimada waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe oo dib ugu laabtay magaalada jawaar ee caasimada hirshabeelle maamulka degmada matabaan ee gobolkaasi hiiraan oo markii ugu horeysay war kasoo saaray qabsashadii al-shabaab ee degmadaasi matabaan ciidamada xooga dalka gaar ahaana danab oo fuliyey howlgallo ka dhan ah dagaalamayaasha ururka al-shabaab dowladda soomaaliya oo ka qeybgalaysa shirka dalalka jaamacadda carabta ciidamada madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya oo deegaano hor leh la wareegay iyo sidoo kale galmudug oo ciidamo kala dhex dhigta beelo ku dagaalamay deegaan hoos yimaada degmada ballanballe ee gobolka galgaduud wararka dibadda waxaa ka mid ah laba markab oo xamuul siday oo isugu dhacay xeebaha dalka sweden intaasi waa qodobada ugu waaweyn warka aad ku dhageysan doontaan balse dhegeystayaal qadar yar kadib u diyaargarooba warkii oo intaa ka faahfaahsan
soo gudbinta warkan ee redio balcad waxaa idiin suurtagelisay shirkadda isgaarsiinta hormuud telecom horyaalka isgaarsiinta dalka
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu waaweynaa warka habeen balse markan kusoo dhawaada warkii oo intaa ka faahfaahsan waxaana warkan habeennimo soo saaray maxamed xasan nuur jilibey anigoo axmed socdaal ah halkan ayaa si toosa warkeedii kaga soo jeedinaya waana habeennimo isniina taariikhdu ay ku aseesan tahay saddex iyo tobanka bisha labaiyo tobanaad ee diseembar sanadku waa labada kun koob iyo labaatanka mar kale warkii oo dhan aynu ku bilownay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada jawaar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada jawaar ee caasimada hirshabeelle kadib safar uu ku joogay magaalada muqdisho madaxweynaha oo safarkiisii ay ku wehelinayeen wasiiro xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee maxamed dheere ee degmada jawaar kusoo dhaweeyey guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ahna ku-simaha guddoomiyaha mahad xasan cusmaan wasiiro xildhibaano saraakiisha ciidamada hay-adaha amniga boqolaal dadweynaha iyo mas-uuliyiin kale madaxweyne cali guudlaawe ayaa intii uu ku sugnaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya waxa uu kulamo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka la qaatay madax ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya kuwa mucaaradka iyo wakiilada beesha caalamka dhanka kale maamulka degmada matabaan ayaa war kasoo saaray qabsashadii al-shabaab ee degmada matabaan maamulka degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa markii ugu horeysay ka hadlay saacadihii koobnaa ee dagaalyahanada al-shabaab gacanta ay ku hayeen degmada iyo sida ay wax u dhaceen guddoomiyaha degmadaasi mataban ee gobolka hiiraan maxamed sheekh maxamuud oo la hadlay warbaahinta ayaa ugu horeyntii beeniyey in al-shabaab ay si buuxda u qabsadeen gacan ku-heynta degmada matabaan ee gobolkaasi hiiraan balse uu qirtay in qeybo ka mid ah ay usoo gudbeen dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab waxaana uu sheegay in ciidamada degmadaasi iyo xoogaga al-shabaab uu dagaal xoogan ku dhex maray gudaha degmada islamarkaana markii dambeba dib ay ugu laabteen dagaalyahanadii weerarka kusoo qaaday degmada walow ay jireen warar sheegayay in al-shabaab si nabadgelyo ah ay ula wareegeen degmada matabaan ee gobolkaasi hiiraan oo aysan la kulmin wax dagaal ah si kasta ha ahaatee waxa uu sidoo kale guddoomiyaha sheegay in waxyeelo ay gaarsiiyeen dagaalyahanadii soo weerartay saldhigga degmada matabaan oo burbur uu soo gaaray sida uu sheegay hase yeeshee ay xilligan ku howlan yihiin xaqiijinta amniga degmada oo gacanta iyagu ay ku hayaan waa sida uu hadalka u dhigay degmada saakay abbaarihii saddexdii saac ayaa waxaa weerar ku yimid nimanka khawaarijta ah kabacdina wax yaroo isrisaasayna oo ka dhacday kabacdi magaalada gudaheeda ayay isku soo dhowaadeen oo magaalada waa soo gudaheeda soo galeen kabacdina waa ka waa ka laabteen isrisaasayn yar kabacdi dadaalay uga laabteen maya waxa anaga kolley xagga naga aho khasaaraha kama dhalan ayaga xaggoodana kama warqab dagaalkii wixii ka dhashay saakay dhacay wixii ka dhashay waa waa wax ka dhashay oo oo saldhigga hadda waxay waa soo gaareen laakiin waxaan ku xaqiijinayaa magaalada hadda annaga ayaa joog shabaabku waxay aadeen dhinaca dhinaca waxay u laabteen bacda ayay hadda joogaan oo degmada matabaan u dheereen ayay hadda ku sugan yihiin hadda meel haddii lagu dagaalamo la isugu yimaado lagu diriro oo wax ka dhacaan ugu dambayn qolo unbaa gacanta ku hayda hadda degmada matabaan si buuxda annaga gacanta ugu hayna amnigeedina waa xaqiijinaynaa insha allahu tacaala saakay ilaa xalay saakay aad ayaa looga barakacay magaalada matabaan dadkii qoraxda ayay joogaan hadeerna insha allahu tacaala waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan qoraxda uga soo celi lahayn marka horena waxaan xaqiijinaynaa amniga magaalada amniga magaalada markaan xaqiijino oon si saxa u xaqiijinana waxaan rabnaa inaanu kulli dadka qoraxda kasoo celino oo sidii dadka qoraxda uga soo laaba lahaayeen aan ka shaqayna hadda ilaahay khasaare la-aan ma jirto laakiin annaga hadda wax khasaare ah oo na soo gaaray oo na reedu ma jiraan saldhiggana saakay waxbaa ka dhacay oo dee saldhigga xoogaa dhibaa ka dhacay oo saldhigga waxbaa soo gaaray wax hadda dhib ahoo annaga na gaaray ka ciidan ahaan wax annaga na gaaray oo dhib ah oo ciidanka soo gaarana ma jiraan wax hadda shacab oo wax ku dhaceena ma jiraan xaaladda sida xaqiiqada oon ka hadlayaa waa sidaas ayaga wax soo gaarayna walaale ma aana kama aan hayno annagu ugu dambeenna waxa uu sheegay in dagaal ay ku qaadi doonaan dagaalyahanada al-shabaab ee saldhigga ka dhigtay deegaan aan sidaasi uga fogeen degmada matabaan ee gobolka hiiraan iyagoona garabsanaya ciidamada kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya kooxda al-shabaab ayaa maanta saacado kooban la wareegtay gacan ku-heynta degmada matabaan oo ka tirsan gobolka hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya kadib markii ay gudaha u galeen degmada ayaa waxa ay qaraxyo ku burburiyeen saldhigga booliiska degmada matabaan ee gobolkaasi hiiraan ciidamada kumaandooska xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaana ururka toddobaad guutada lix iyo tobanaad ayaa howlgallo ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ee maamulka hirshabeelle halkaasi oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka al-shabaab deegaanada ay ciidamada howlgalkan ka sameeyeen ayaa waxaa ka mid ah dhiingaras shaam diin laawe jameeco waxaana saraakiisha ciidamada ay sheegeen in ujeedkiisu uu ahaa howlgalka burburin fariisimaha al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanadaasi ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe saraakiisha ciidamada danab ayaa waxaay sidoo kale sheegeen in goobaha howlgalkan laga sameeyey ay al-shabaab ku lahaayeen barkontarool goob ay dadka uga qaadaan canshuuraha hase yeeshee ciidamada ay sheegeen inay ku guuleysteen in goobahaasi ay qabsadaan saraakiisha ciidamada danab ma sheegin khasaare ka dhashay howlgalka ay ka fuliyeen gobolka shabeellaha dhexe iyadoona ciidamada dowladda ay korriyeen howlgallada ay ka sameynayaan deegaanada hoostaga magaalada jawar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle wasiiru dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mudane cabdi axmed qaasim ah goordhow uu gaaray magaalada bayruud ee dalka lubnaan halkaasi oo si diran loogu soo dhoweeyey wasiiru dowlaha oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada sida agaasimaha guud ee wasaaradda cabdulaahi maxamed cali iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday wasaaradda adeega bulshada sida wasaaradda haweenka iyo cadaaladda ayaa qeyb ka ahaa safarkan wasiiru dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mudane cabdi axmed qaasim ayaa la filayaa inuu kulamo la qaato mas-uuliyiinta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dalka lubnaan iyo ka qeybgalayaasha kale ee shirkan ka qeybgalaya islamarkaana uu kala hadlayo arrimo kala duwan oo la xiriira xoojinta dowladnimada dalalka carabta maamulka galmudug ayaa ciidamo kala dhex dhigay beelo walaalaha ah islamarkaana maalmahanba dagaalo ku dhex marayay deegaan hoos yimaada degmada ballanballe ee gobolka galgaduud kuwaasi oo salka ku haya aanooyin qabiil iyadoona ujeedaduna tahay in lasoo afjaro colaada beelahaasi oo dhowr jeerba soo laalaabtay dagaalkooda ayna doonayaan in odayaasha labadan dhinac ay is horfadhiistaan xalkama dambeys ahna ay ka gaaraan arrimaha ubuucda u ah dagaaladan haddaba guddoomiyaha degmada guraceyl ee gobolkaasi galguduud anas cabdi macalin oo ka mid ah mas-uuliyiintii ciidamada kala dhex dhigtay labadan beelood ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay waxyaabaha sababay colaadahaasi oo noqday kuwo soo noqnoqda iyo sidoo kale waxa ay salka ku hayaan haddaba guddoomiyaha degmada guraceyl ee gobolka galguduud anas cabdi macalin oo warbaahinta la hadlayana waxa uu yidhi waxaan ku guulaysanay in dagaalbeeleedyo maalmahan ka socday deegaan hoostaga degmada balanbal in ciidamo aan geyno halkaas ciidamada xoogga ah iyo ciidamo galmudug ah waxaana noo suura gashay in xabad joojin meeshaas ay ka dhaqan gasho in labadii beelood ee meeshaas ku diriraysay meel udhexaysa aan tagno waxaanan u mahad celinaynaa runtii ciidamada qalabka sida iyo odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaanka oo runtii si fiican noola shaqeeyey hawshuna hadda meel fiican ayay noo maraysaa waxaanan rajaynaynaa inaan ku guulaysano aanan soo abtarno alaadihiin muddooyinkan kasoo cusboonaaday deegaankaas walaalow waa arrimo quseeya arrimo deegaan iyo wax la xiriira aanooyin qabiil runtiina wax dee iska nasiib daraahoo dadkaani waa dad remiya dad fahan badan ka haysta waxa ay ku dagaalamayaan hataa aada u fahamsan ma ahan waxaad dareemi kartaa dee waktigan lagu jiro in caano qabiil iyo deegaan lagu diriro dadku waa dad soomaaliyeed waa waxaan aad uga xunahay waana waxa meeshana geeyey inaan dadka ka wacyi gelino una sheegno in dadkaani dad soomaaliyeed yihiin waxay isku dilayaanna aysan wax saxa ahayn marka waxa noogu muhiimsani ilaahay inaan ka rajaynayno inuu noo suurageliyo waxa waaye dadkan inay fahmaan inay dad walaala yihiin deegaanka ay joogaan iyo dhulkaana ayagu ay wada leeyihiin ayna wada degaan ouna ku filan yahay marka waxa ugu muhiimsan oo ay colaadaani qusayso waa waxun aanooyin iyo deegaameed iyo wax ku salaysan wax kaleeto oo oo hadafa oo ay ka leeyihiin dagaalkana ma jirto kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada guraceyl anas cabdi macalin oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ciidamada kala dhex dhigtay labadan beelood waxa uuna faahfaahin ka bixinayay qaabka colaadahaasi ay ku dhaceen iyo sidoo kale waxay salka ku hayaan ugu dambeyn dhinaca wararka arrimaha gudaha ciidamada sida gaarka u tababaran ee ilaalada madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta howlgal ka sameeyey deegaano hoostaga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay howlgalladan oo uu qeyb ka ahaa wasiirka warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya elyaas cali nuur ayaa ciidamada waxa ay ka sameeyeen deegaanada ceeldoon yaaqle saydheelow ayroble muguurto iyo caasho gaabo oo intaba ka wada tirsan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya halkaasi oo inta badanba ay ku sugan yihiin dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab taliyaha ciidamada ilaalada madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya isaaq cabdi isaaq ayaa sheegay in howlgalkan lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab ah kuwo kalena nolosha lagu qabtay kadib dagaal ka dhacay deegaanada howlgalkan laga sameeyey waana sida uu hadalka u dhigay taliyaha ciidamada ilaalada madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya isaaq cabdi isaaq waxaana sidoo kale ugu baaqay shacabka ku nool deegaanada howlgalkan laga sameeyey in ciidamada ay kala shaqeeyaanna si ay uga guuleystaan al-shabaab deegaanada maanta ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee ilaalada madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa ay ahaayeen goobo ay al-shabaab ah kasoo abaabuli jireen weerarada ay ka geystaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay halka dhegeystayaal wararkaasi habeenooda kaga imaanayo waa warbaahinta radio balcad shabeellaha dhaha soomaaliya markanse wararka dibadda haddaanu eegno wararka ka imaanaya dalka iswirin ayaa sheegaya in gurmud xooganba uu imikan socdo kadib markii ay isku dhaceen laba markab oo kuwa xamuulka qaadaa oo marayay badda balatika ee xeebaha sweden taasoo sababtay in mid ka mid ahba uu rogmado laba qof ayaa la rumaysan yahay in ay ku jireen biyaha kadib shilkan dhacay saacadihii hore isniintii sida ay sheegtay maamulka badaha sweden ee magacooda loo soo gaabiyo s m a markabka rogmaday ee karin hoyg ayaa ka diiwaan gashan dalka denmark markabka kale ayaa ah markab scott lagu magacaabo oo ka babanaya calanka ingiriiska aqyaare warka waa naga intaa waxaa warkan habeennimo soo saaray maxamed xasan warjilibe anigu axmed socdaal ahna halkan ayaa si toosa warka idinkula socodsiinaya oo idin waramaya abinimadan dhanka farsamada waa saaxiibka yuusuf cimoor rooble abwaan kukacadde inta aan dib damba warkankiisi xigaa hawada aan ku wada kulmi doonana waa saaxiibkiin axmed socdaal oo idinle sidaa iyo nabadgelyo